سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaa inoo socday baabkii ku tacalluqsanaa dabbiga iyo cunitaankiisii ama inuu bannaan yahay weli dhexda axaadiis waxoogaa ayaa inoo harsanayd marka wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna caliy bnu musirin can الshaybaniyi can yaziid bn اlasami qaala dacana caruus biاlmadinati bal de shaybani waa markaa abu isxaaq shaybani sulayman ibn abi sulayman oo isdee kolley kitaabka kusoo noqnoqda aan soo haynayna intan casharku dib inooguba bilaabnay yaziid ibn lasamna kolley waan soo aragnay oo waan dee horena waan usoo aragnay waana kan baabka inooguba jira abihi camr bni cubayd baa la idhaah qaala wuxuu uhi yaziid oo taabiciya abu isxaaqna waa taabici yar ah dacaana waxaa noo yeedhay caruusun nin aroosaa noo yeedhay bilmadiinati madiino weliimadii cursiga ayuu sameeyo taasuu noogu yeedhay laftiga caruusna cayntu way fadxisan tahay marka intaa ay cursiga ku sugan yihiin ama dee taas labadaba ninka iyo naagtaba waa lagu idlaaqa luqada carbeed oo caruus mudakar iyo mu'anas ba labadoodaba uu ku dhacaya laakiin marka uu mudakarka yahay caruusun curus baa lagu jamciyaa se rasuulba rusul loogu jamciyo markuu mu'anaska yahayna caruusun caraa'is baa lagu jamciyaa jamcay ku kala baydhayaane marka hore mufradkan waa iskagaba mid oo caruusun jamciisu waa caruus mudakarka ama waa curus baan u jeedaa mudakarka in markuu muanas yahayna carays baa lagu jamciyaa bal markaa imaka waa ninkii waana welimadii cursiga ayuu ugu yeedhay faqaraba ilayna wuxuu noo soo dhoweeyey waa cuntadii uu dee sameeyey uu cursigan u sameeyey ama welimadii halaaثata cashara dabban saddex iyo toban dabbi ayuu dee uu see meelaha uu ka soo qabsaday bu ama loo soo qabtay ayuu noo soo dhoweeyey ujeeddadu cuntadii waxay ahayd bal hadday wax kala raacsanaayeen dee xadiidkeena oguma sugno khubsiye waxa uu raaciye laakiin hilib bay hilibkuna hilibkaa dabbiga ayuu ahaayo waa saddex iyo toban barka ayuu dabbi buu ahaa qurdubi baa wuxuu idhaahaa waa qurdubigan muxadidka ah aya waa isla beled kolley waana isa soo gaadheen waxaa ninka muxadidkaa ayaa kawinka kalo ama waaba u sheeko qurdubigan mufasirka ee jaamic ale aljaamic liaxkaam اlqur'aan suuratunamliya buu wax kaga soo naqliyaaba qurdubigan muxadidkaa ee kitaabkan almufhim le ee qaaliban qurdubigan wax ka soo naqlinaana waa ninkan muxadidka ah ee muslim mukhtasarkiisa uu ikhtisaariyey sharaxa aada u fiican kuba sharxay ayaa wuxuu dha wuxuu xadiidkani daliil u yahay cuniday weliba waa reer xijaazun imaka mandiqo reer najdi maaha nimankani dee hadday doonaan kuba jireene meeshu waa xijaaz iyo madiine dibaabta cunitaanka ay cunayeen inuu wax faashi ahaa ama agtooda mashhuur iyo uu kuba ahaa oo hadday tahay magaalooyinkii iyo hadday miyigo aada iyagu isticmaal jira ay tahay se hadal cumurba inoogu soo socda labadaba in lagu camal fali jiro lagu cuni jiray baa iyada tan nooguba sugan bal ibnu cabaas baa hadal uu leeyahy noo soo socdaayo halkan nooguba sugane laakiin horta ee saddex iyo toban dambi oo meel keliya lasoo wada dhigay oo weliimo keliya ku wada sugnaa kasrada xagga isticmaalka iyo inuu agtooda faashi kuba ahaa taas bay ayaa adigu meesha ay nooguba sugan sidaa qurdubi idhaaho faakilun wa taarikun dadkii joogay faakilun fa minhum waxa kaba mid ahaa aakilun dee nin caado u lahaayee iska cuni jiro waxaan yaqaanay oo cunay wa taarikun mid isagu ka tegay oon cuninoo ama isagoo dee taxriim uba ictiqaadsan ama aanu dee isagu si dee rasuulka ilaahiba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh an kuba soo maray uhi lam yakun biardi qowmi ee markaa isagii wixii dee wuxuu ka yaqiibsaday ama uu karhayba ay ahayd taas oo kale mid ugaba tegay isagoon tacawudin caado u lahayn cunitaankiisa ama dee ictiqaad kaleba uu jiro dadkii kuwaasaa kaba mid ahaa dadkii meesha joogay macnaa waa la qaybsamayo kuwana way cuneen kuwana may cunin falaqitu bna cabaasin yaziid ibn اlasan baa leh waxaan la kulmay ina cabaas waa cabdullaahi bnu cabaas min algadi ay dee waa beridii waa fi lgadi weeye waa maalintii maalintaa ku xigta mintu bnu canaafiy weeye ayaan la kulmay ibnu cabaasna horaan usoo maray oo dee waa laba walow isagu waxoogaa ka weyntaa adigu yahay saxaabi ninkana taabici yahay haddana dee qaraabay ahaayeeno labadooda hooyaa walaala ahaayeen falaqitu bnu cabaas min algad faakbartuhu waan u waramay arrinkii dhacay baan u sheegay faakara way badiyeenoo hadalkii alqowmu qowmkii xawlahu ibnu cabaas hareertiisa ku sugnaa bacnaa ibnu cabaas buu ugu yimi majliskiisii cilmi ahaaneed iyadoo lala joogo markuu qisadii dhacday u sheegay baa dadkii la joogay ibnu cabaas baa hadlay oo dee rag kala duwan baa hadlay hadalkiina way badiyeen xataa qaala ilaa ay yidhaaheen bacduhum barhkood qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa aakuluhu anigu ma cunayo walaa anhaa canhu dadkana uma diidayo kii cunaye weeye walaa uxarimuhu ma xarimayo manaa barhkood barhkan inay saxaabo ahaayeen iyo inay cid kale ahaayeen dee waa kan isaguba waa taabici o waa joogo waa dadkii loo yeedhay buu ka mid ah ixtimaalku labadaba waa jira oo imika cid laynoo magacaabana maho saxaabana kuma wada xambaarayno une faqaala ibnu cabaasin ina cabaas baa wuxuu yihi in dadkii dee isaga waa la arkaa dee waa taabiciinta saxaababa inaaneen bisa maa qultum oo dadkaa horean sheegayaa dee loo yeedhay baa suurtagal dee ixtimaalka waa madiina inay kuba jireen be kuwan laakiin ibnu cabaas la fadhiyay waa dadkan dee cilmudoonka uguba yime majliskiisii fadhiyey ayaa barhkood hadalkan yidhi faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu yihi isagoo taa inkiraya bisa maa waxa xumaaday qultum ama waxa aad tidhaaheen waa hadalkan aad ku qowlaysaane ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saasuu yihi taasi waa hadal xun ayaa kuba hadasheen oon toosnayn waaba kan wuxuu inkirayo maa bucisa lama soo dirin nebiyullaahi nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaa muxilan xaalu yahay mid wax xalaalaynaya wa muxariman waxaala kownihi muxariman inuu yahay mid wax xaaraamaynaya mooyaane wax kale lama soo dirinoo rasuulka ilaahay waxaa loo soo diray salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu dadka u caddeeyo xukumkii sharciga ahaa ee xukumkaa sharciguna waa taxliil iyo taxriimba ee inaanu midna caddayn oonu midna iyada meeshii uma sheegin taasi wixii loo soo dirayna maaha hadalkooduna bal markaa inaan labada xukunba jirin meeshii ayuu hadal inay u jeedaan buu hadalkooduna kaba dhadhansaday qurdubiya hadalkaa horeanu laba socday idhaah ibnu cabaas inkaarkiisan uu ku inkiray kii isaga usoo naqliyey rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa inuu yihi hadda waxaanay inoo horeysayna alfaado ku dhowi way inoo horeeyeenoo xadiidkii ibnu cumar iyo wax kuba dhow taas waa adigu waxba inoo horeeyey bal markaa haddaba inkaarkiisa uu taa kuba inkiray oo qolooyinkan dee hadalkaa usoo naqliyey ee yidhi laa akulu walaa anhaa canhu walaa uxarimhu wuxuu leeyahy waxuu ka fahmay ruuxay hadalkaa yidhi inuu isagu ictiqaadsanaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dabiga inuu wuxuu ku xukumay ba inaanu jirin xukum xalaal iyo xaraam dee horena waan usoo maray inuu rasuulka ilaahay caddeeye inuu xalaal yahay oo uu xukumay ruuxan buu hadalkiisan uu ku inkirayo ka fahmay inuu ictiqaadsan yahay ama uu jeedo inaanu wax xukum ah oo xalaal ama le ama xaaraam le uu ku xukumay dabiga inaanu jirin saa daraaddeed buu u yidhi ba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de waxaa lasoo diray isagoo muxarimaya isagoo muxallilaa loo soo diray waana kasta inoo soo socota daliilkii xukunka caddayn doona oo ah inuu dee bannaan yahay rasuulka ilaahayna wuxuuna u daayey oo ahaa isagoo dee waxaan tacawudin hore u cuni jirin bilaadii qoomkiisa ama qoomkiina inta badan aanay cuni jirin oo saa daraaddeed ama ahaa inuu xarimayo bal inkaarkiisu jaanibkaas buu ahaa taasba weeye hadalana kale wax intaa dhaafsana waa wax inoo dambeeya faqaala ibnu cabaasin wuxuu yihi markaa bi'sa maa qultum ma bucisa nabiy llaahi salى اllahu عalayه wasalama ilaa muxila wamuxarima markaa muxuu uhi ina rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baynamaa waqti huwa isagu cinda maymuunata maymuuna agteeda uu ku sugan yahay walxaal cindahu agtiisana alfadl bnu cabaasin dee markii hore inoogumay sugnayn riwaayaadkii hore fadli dikrigii eh inuu joogay waa tan riwaayadan inooguma sugan fadl bnu cabaas uu agtiisa joogo iyo wa khaalid bnu lwaliid iyo wamra'atun ukhra haweene kale maymuuna gurigeedii bay ahayd um lmu'miniin waxaa kaloo joogay fadl bnu cabaas oo dee cabdullaahi bnu cabaas walaalkii oo ka weynaa bal isagoo awlaaddii cabaas ugu weynaayo sidaas sabaaba isaga cabaasa iyo dee marka dhubaabo oo hooyadooda labadaba lo marka ilmo cabaas hooyadooda lagu kunyoodo abulfadl iyo umulfadli baa la kala idhaaho xagga kunyo ahaan labadaas isagaa u weynaa bal haddaba fadl bnu cabaas iyo wakhaalid bn lwaliid oo waataan nidhi dee labadoodana maymuuna laba dumaray walaalahaayeen baba kala dhalay iyo wamra'atun ukhra haweene kale halkan magaceedu inooguma sugnaa laakiin casharkii inoogu dambeeyey xadiidkii ibnu cabaas haweeney umu xufayda la idhaah ama umu xufayd oo iyaduna waktu maymuuna ahayd khaalat markaa bn ibn ab ibnu cabaas iyo wali khaalid ibn waliid inay habareertood ahayd inay joogto iyaduba ay hadiyadan keentay hadi hadiyadan ay keentay dabiga waataynu soo maray haddaba dadkaasaa guriga joogay d waqtigaa quriba ilayhi waxaa loo soo dhoweeyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh ilayhi me dadkii meesha joogo rasuulkuna kaba mid yahay ne agtiisay joogaan khiwaanun khiwaan waa misba calayhi korkiisa laxmun hilib ku sugan yahay khiwaan khada waa la kasriyaa waana la damiyaa khiwaan iyo khuwaan waana waxaan cuntada la dul dhigo taas baa khiwaan lagu magacaabaa laakiin waxaabay leeyihin lafdigan asalkiisu waaba farisia carabi maaha gees kalena markaa uu maran yahay ane waxba dul olba magacan lagu idlaaqaa khiwaan ama khuwaan eh hadday cuntada dul taalo maa-ida ayaa laba idhaahayo magaciisu noqonaya waa markaa miiskii ama wixii ee dhulka un kaba sarreeya cuntada la dul dhigayo oo markaas marka ay cuntada dul taalona maa-ida la odhan markan kalena waa khiwaan imika khiwaankii laakiin waa maa-idadii waa khiwaankii oo korkiisa hilib baa kuba sugnaa xagganayn wuxuu raximah llahu tacaala imaam nawowi leeyahay khiwaankan loogama jeedo xadiidkii mashhuurka ahaa wixii kuba yimi ahaa ma akala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama calaa khiwaanin qad weligiiba rasuulkii ilaahay khiwaan kuma dul cunin dee dhulkaasaa cuntada loo dulgi jirayoo wax saasoo cunto loo saari jiray may jirin waa xadiid macruufa mashhuura kaas wixii lagu anfiyey halkan loogama jeedo oo macnaha waxa weeyaan khiwaankaas oo weliba si aan imika soo fasiraya kaasi khiwaan buu ahaa uu leeyahay rasuulka ilaahay waxba dee xadiidkaas kumuu dul cunin marna khiwaan korkiisa kuma cunin iyo khiwaankan la leeyahy waa laysu keen loo keenay oo hilib baana korkiisa saarnaa way kala duwan yihiin buu leeyahay waa imaam nawi isagu suuqa buu ku tegayo oo khiwaanka halkan wuxuu kuma fasirayaa sufra sufradna waa san innaga markan cuntada la dhigayo shamacan iyo waxaan la goglo haalibanna iyagu inta badan harag ay kala bixiyeen oo kolkol safaraday qaaliban ku qaadan jireen oo iyagu hab u sameeyey oo kolna kala bixinayo kolna cuntadii ay guba jirto intay iskuba laabaan taas bay sufrada kuba magacaabi jireen ay zaadka ku qaadan jireen oo waxaa dee adigu loo goglayo cuntadii elan taas baa sufra laydhaha marka imika wuxuu leeyahy khiwaanka halkan waxaa looga jeedaa sufradii ee loogama jeedo shaygaa dee murtafica ah ee wax la dul dhigto ee khiwaan asalkiisa laguba idlaaqi jirayoo taasna waxay imaamka kaba tahay jamcin uu labada xadiid jamcinayo oo nafyigaas wuxuu kaba dhigay dee nafyi caam ah in kan imika yimina wuxuu kuba fasiray sufradii dee iyaga uga badnayd ee caadiga u ahayd ay wax ku cuni jireenba laakiin aimada qaarkood waxay kaba dhigaan taasi inay haalib ahayd uun wax badan ba ahayd xadiidkana sidiisay kuba daayeen oo dee haaliban rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuwan kumuu dul cuni jireen laakiin fii bacdi alawqaat dee laftigana waa kan yimi riwaayadana waa ka timi waa sida qurdub iyo isagu kuba tago waxaaba waa khiwaankii iyo macnihii uu lahaa un bal adigu cuntada la hilib baa la keenay فلما أراada markuu doonay النبiyu صلى الله عليه وسلم an yaأkula inuu cuno dee hilibkii gurigiisii baa lagu sugan yahay hilib baa la keenay ayay qaalat lahu maymunaة maymuna ayaa waxay ku tidhi inahu laxmu dabbin waa dabbi hilibkii hilibkan rasuulka ilaahi waa doonay gacantiisii baabu ku fidiyey markaas aa tihi waa hilib dabbi fakafa yadahu gacantiisii buu dib uga laabtay rasuulka ilaahay muu cunin gacantii buu kala noqday wa qaala waxaanuu yidhi haada kani laxmun hilib weeye lam aakulhu qatu weligeyba aanan cunin waana tii aynu soo maray isagoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ufasaxay ciddii cunaysay markii la yidhi waa xaaraam maxaaraam baana yidhi maya ayuu yihi laakinahu lam yakun biardi qowmi faajudunii acaafu xadiid ibnu cabaasin baabuu ahaa qowmkay dhulkiisa laguma cuni jirin ama dee khaasatan quraysh iyo malaa wixii degaanka un ahaa ee meelo kale u bixin iyaga agtooda macruufku muu ahayd walow qoladan cunaysay bay quraysh ahayd khaalid iyo fadli iyo bal haweeneyda mooyeen markaas oo saa nafteydii baa diideyso naftii baan ku dhacahayn laakiin xaaraan maaha haddaba hada laxmu lam akuluu qad wa qaala lahum wuxuu ku yidhi eg waa kan kuluu cuna marka dabigii xalaal weeye dee ruuxii ictiqaadiyey inuu xaaraam yahay taa ugaba tagaana isagu dee nusuusan cad buu kaba hor imanaya wax sharcigii xalaal kaba dhigay buu xaaraam ictiqaadiya waa madmuum ama qowl baatil uu noqon laakiin ruuxii waxaan unu aqoon dee ay iskaga daayo oo dee caado aan u lahayn taasan ugaba tagay soo xalaalnimadiisa ictiqaadsan rasuulka ilaahi ba waa kaa yeelay salawaatu ullahi wasalaamu calayh faakala minhu ay min adabbi alfadlu fadli baa wax ka cunay وkhaalid بن الwaliidi khaalid بn الwaliidna waa cunay iyo lmarأaةu haweeneydii maymunase qaalat maymunatu waxay tihi laa akulu ma cunayo min شhayin shay wax kama cunayo anugu ma cunayo shay xaggii ilaa شhayin shay un mooye yaأkulu minhu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm waa itibaaceedii badnaa iyo maxabadeedii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh wax rasuulku cuno mooye anu wax kale ma cunayay tidhi oo iyadu maymuuna may cunin bal ilaa shay-in baan aqriyey kolley shay-un waxaan filayaa un wax kaloo malayn maayo nusqooyinka inay kuba sugantahe ilaa shay-un baa taalla gaaliban nashur raaxdu dee kamay hadlin oo sababta halkan rafcinta keenaysa waayo dee haddaan eegno ama xaaladan iyo san usluubku yahay in ay bedel tan istisnaa waxaan aadaada ka dambeeya laga dhigo mustasnaa minhugii lagaba bedelo xarakadiisii la siiyo nafyigan ku jira daraaddeed iyo in la nasbiyo labadaa mooyaane laakiin rafci ahaan ee wejgeedu maba muuqdo laakiin nusqooyinka kolley inta badan tan baa dhacday allahuma inta shuraaxda walow dee aanan wada tatabucin imaam nawi halkan kama hadlin saaxib albaxr almuxiid oo buurahan u cinaayoon jiray asal ahaan kama hadlin bal dee hadal waxaan filayaa waa arkay cidi kama hadashay laakiin waxba nafyi iyo ijaab salbi iyo ijaab toonah ma yeelane laakiin saaxibu lkowkab alwahaaja waa sheekhan kale isna mandiqadeena ah oo maxamed amin alharari waa sheekhan waxa weeyaan lamyotafaalkiyaa sharaxay manahil rijaalka lahaa iyada kutub kale sida mulxat lcraabka iyo tafsiirkan ballaadhana le taas oo kolley malaa muslim dee sharaxyadiisa waxa ugu dambeeyey xagga suduur iyo soo bixitaan bal aada moodana waqtiyadan dambe kuwa ugu badan ugu waasacsan ugu kalaam badan inayiin waa laba sharaxo labaduba mandiqadeena una labadaba etoobiya un dee culimadooda ay ka soo jeedaan oo midna aanan oromo ah waa sheekh maxamed alamin oo kitaabkiisa alkowkab alwahaaj buu ku magacaabay waa lix iyo labaatan mujalad waana isagu madbacaysan yahay bal waa mutawafir bilaashahaana antareedada ninkii ka qaadanaya midna waa sheekha kale reer wallo sheekh maxamed cali aadam la yidhaha albaxru almuxiid oo isagu uu dhameeyey laakiin waxaan filayaa xasba cilmi weli dee inaanu dhammaan soo wada bixin oo kolba inbuu madbacaynayo oo taasna iska yar hawl badanta kolba dhowr mujalad kolba dhowr mujalade markii ugu dambeysay dee saddexiyo soddon shan iyo soddon maca muqadimada ayaa wixii soo baxay walow aanan sanad war u hayn wixii sanadan soo baxayn aan war uhayn lakiin kutubta dhammaanba waxay wada jirta un madbacadda waana deesa inta muuqata waa lix iyo afartan buu ku dhammaaday waayo u dhameeyey kitaabka imika tirmidi buu wadaa marka bal waxaan leeyahay saaxiib kowkal wahaj markaan eego inta badan qaaliban dee kan baxarmuxeedkana loo isticmaala ama dee adeegsanaya wixii horta addaada hore walo iga dhammaanayaan imaka kowkablwahaajka oo kale ayaa dee arrintan wuxuu kaba dhigaa sababta dee shuraaxdu buu yidhaahaa ay uga hadli waayeen waa wax la yaab leh kolleyna labadooduba xagga naxwada iyo jaanibkaasna aad bay aqoon sare u lahaayeen waana kuba fiicnaayeen oo dee kolley sheekhan min ahlu rijaal kalena waa kan iyo kutubtu leeyahay sabeyquniyada uu leeyahay sharaxeeda iyo qaaliban xagga icraabtii oo u cinooyadaay bal markaa isaga arrintan waxoogaa kaba hadlay walow shuraaxdu aana soo qaadine oo wuxuu kaba dhigayaa ilaa shay untani inay nimankii dee kitaabka qoraaladii hore makhduudaadka kuma soo gudbiyey bal kuwoodii jahalaad ahaabuu kaba cabiraya inay tani kaba dhacdee bal waxaan leenahay laakiin kolley dee si ahayd ama ilaa shayin haddii la idhaana waa ilaa min shayin shay uun mooye waana bedel tii hore aan kaba bedelayno haddii la idhaha ilaa shay-an ou nusqooyinka qaarkood kaba soo naqliyana waa dee istifuun sidii kuba imanaye laakiin ilaa shay un baa wejisaasa aanay u muuqan bal maymuna taas bay tidhi kolley xadiiskuna macnihiisu waa inoo cadiya baan filaya xadaثna isxaaq بn ibrahim وcbd بn xumayd qaala akhbarana cabdالrazaq can ibn jurayji qaala akhbaranii abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdالlahi yaqulu wuxuu abu zubayr maqlay jaabir bn cabdالlaahi oo leh utiya rasuul الlahi slى الlahu عalayه waslm rasuulki ilaahay baa waxa loo keenay hadiye ahaan bidabin dabi hilibkii faabaa uu diiday an yaakula minhu inuu wax ka cuno wa qaala waxaanuu yidhi waa xaalo kale tani laa adri ma garanayo xaaladiisa iyo xaqiiqadiisa dabbiga lacalahu waxaaba laga yaabaa uu mudan yahay inuu ka mid yahay min alquruuni ummadihii waa taas quruuntu waa ummadihii allatii ummadahaasoo musikhat la masakhay ummadaha jirtay ama reer bani israa'iil ahaa oo cisyaankoodii iyo kufrigoodii iyo mukhaalafadoodii xaq looba suuradoodiiba loo bedelo wax kale loo bedelo xayawaana lagaba dhigay waxaa laga yaabaaba oo suurtagalba maaha muu jasmin rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrinkani jasmin maaha waxyi maaha waa dani wuxuu leeyahy waaba intaasoo waa ka joogsi uun waxaa laga yaabaaba inuu kuwa uu kaba mid yahay oo saa daraaddeed baanuu cunin bal xaaladani waxay ahayd xaaladii hore oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waqtigaa waa dee tawaqufkiisan iyo inaanu garanayn bal waxani inuu wax mamsuuka yahay oo ibnu aadam asalkiisu haasina loo bedelo loo masakhayo in kale waa intaan waxyigu ugu iman rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo soo waxyoon in quruuntii iyo ummadaha ama ciddii la masakhay ee naskigu uu ku yimi inaanay nasli yeelan inaanay adduunyadii loo sii dayn oo rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu waxyigu yimi wuxuu inoos caddeeyeyba dadka iyagaa la masakhay kufrigoodii iyo cinaadkoodii iyo macsiyadoodii loo masakhay nasli ma yeelan may tarmin gees kalena may sii joogin be markii dambena waa la halaagayba ee ama xayawaanadan jira ee ama qirada leh iyo khanaasirda waa taasoo ilaah baa kaba yeelay sida qur-aanka inooguba sugan waa kuwa la masakhu sheegayo ama xayawaan kale le sida dee dabbigan oo kale ama sida xadiid kale oo kan ku dhow faare iyo jiir kuba timin uu yihi rasuulka ilaahay dad ba ummaddaa la waayey ama kuwaa la waayey reer bani israa'iil ahaayo ee iyagii un baaban u malaynayaao haddii caanaha adhig iyo waxaa loo dhiganayo cabayso caanigeelana uma dhowaanayso bal markaan waa hadal si waxay intii aanu waxyiguuba imane markii dambe rasuulka ilaahay taasuu inoo caddeeyey marka way sii jireen waxyaaban ilaahay abuuray unoosan uba abuuray ama kuwii la masikhe la bedelay nasri ma yeelan may tarmin way baabeeno way dhammaadeen marka xadiidku taas buu yahay oo waa xaaladaa hore markii dambe taa ogaaday waa kan dadkiina u baneeyey isagu wuxuu uga joogsadayna ay ahayd uun dee xagga karaahada iyo taas uu naftiisi diidaysay isagoon waxaan caado u lahayn oon dee cuni jirin un taasuu uga joogsaday وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xadثna الحسن بن عyن qال xadثna معqل عن أbي الزبير qال أنه qاaل koley dadku waa dadaynu inagu soo noqnoqda xasankana xaسن بن محamed بن acyan baa la idhahyo awowgii ayaa loo nisbeeyey marka qaala wuxuu yihi abu zubayr sa'altu jaabiran jaabir baan weydiiyey can adab dabiga iyo xukunkiisaan weydiiyey faqaala wuxu uhi laa tadcamuhu dee isagaa malaha isaguna walow dad isaga la midka ay cunayeen waa si dee rasuulka ilaahay ba uga diiday uun ha cunina ha dhadhaminna buu yihi waqadirahu ay waqadira jaabirun adaba weeye waqadirahu wuu karhay isagu dee taqadur ahaan waa isagoo waxaan dee aan doon naftiisii doonahayn oo may ahayn un isagoo dee sababtuna cadama tacawud ay tahay maaha inuu lahaa waa xaaraan wa qaala jaabir waxaanuu yidhi qaala cumar bn اkhadaab waa kan cumar bn اkhadaab baa yidhi ina الnabiya salى اllahu alayh wasalama lam yuxarimhu rasuulka ilaahay muu xarimin waxa weeyaan laxmiga dabiga muu xarimin in allaha ilaahay waa cumar hadalkii waana waktigii dambe rasuulka ilaahay dabadiye waktigii khilaafadiisii uusan yidhi isagoo dadkii dee dadka qaarkood hadalkaa mala kaba fahmay horeynu soo maray ama taqadurka rasuulka ilaahay iyo karaahadiisaas si waxaanu banaanayn ama ay tay in lagaba dheeraado ayuu yihi rasuulka ilaahay muxarimin isagii in allaha ilaahay caza wajala yanfacu bihi wuxuu ku anfacayaa waa bihi ay bilaxmi dab gayra waaxidin waa kaiira min annaas mid wax ka badan ujeeddadu in badanoo dadka ka mid a ayaaba cuntadooda uu kaa yahay oo ilaahay ku anfacayaayo dee intay kuba gaajo baxaan ama kuba noolaada fa inamaa dacaamu caamati الricaayi kuwan xoolaha raaca waa baadiyahoodii intooda badan ama caamadooda iyo mucdamkooda cuntadoo cuntadi cuntadoodu minhu ay min adab oo wuxuu yihi in badan oo dadka ka mid ah ilaahay wax ku anfacaabo oo dee cuntu u yahay oo dadkan arricaa jamcu raacin weeye waa dee san kolkol dee rucaatan waa lagu jamciyaa sida qaadinba qudaata loogu jamciyo ayaa raacinna rucaat loogu jamciyaa raacin ricaana waa jamac kale dee horena waxaan filayaa inaynu kitaab ilimaan qaybihiisii dambe iyo kuba soo maray arrucyaadna waa jamac iyadna kolkol kale oo isaguna raaciga un uu leeyahay haddaba dadkan xoolaha raaca ee reer miyiga ah intooda badanba cuntadoodu waa min adabi buu hi walow kaana cindii isagu waxba kama qabin inuu cuno wuxuu hi hadduu agtayda ku sugayay maantana طacimtu waan cuni lahay maan diideen oo ujeedadu waa caddayn u caddaynay inuu xalaal yahay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee ay ahayd arinta un karaaho unu cadama tacawude wax kale inaan ahayn sida lafdiga dambe abu saciidba cumar uu inooga soo naqlin doono inoogaba imanaya وxadثnي محamed بن المثنى qال xadثna بن أbي عadي عن dawuud عن أbي نضرة عن أbي سacيidi qال أنه qاaل dawudku waa dawud ibn abi hindi imaamkii siqada ah mutqinka ahaa abu nadrana mundir ibnu malik ibnu qudaco weeye horeba abu saciid iyo isagoo wax ka wariya aynu usoo araragnay abu saciidna waa abu saciid alkhudri sacd ibnu malik ibnu sinaan aabihina waa saxaabi dagaalkii uxud lagu dilay qaala wuxuu ihi abu saciid qaala rajulu nin baa yihi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow ina anagu biardin dhul baanu ku sugannahay madabatin dibaab ama dabi badan oo halkaa aan degno waxaa ku badan dabiga madabatina waa mafcal oo waxay dee adigu sifo inu tahay ama ismi dee waxa weya waxyaalaha meesha ku bato markaa shay kasiradii la sheegayo wax uu kuba batay oo wasan lagaba cabiro mafcala lagaba cabiro waxaana halkan sheekhu leeyahay laba luqo oo mashhuura kuba sugan oo mid waa in madaba la yidhah waa luqadii aada u badnayd midna in mudiba la yidhaah daatu dabin ama daatu dibaabin baa macnuu noqonaya waa ardun madabatun ama ardun mudibatun oo daatu dibaab waxaan uleeyahay luqada hore madaba ayaa mashhuura oo fasaaxo badan oo macnuhu taa yahay kolley dee kutubu tasriifka markay mafcaladaasi mufciladana way soo naqliyaan way dhigtaan xataa ibnu malik kitaabkiisii dee nafciga badnaa ee yaraanha laamiyat lafcaal oo kale waa arrin uu kuba sheegay wejka labaadna waa sheegaa laakiin wej badan maaha oo min ismi ma kahura smu lardi mafcalatn ka mili masbacati wazaid اktusila macnaha wixii dhulka kuba bato markaa dee magaciisi iyo taa wax lagaba binaynayo mafcalatun baa lagu keenaysa masbaca oo kale waa meeshii dugaagga badnayd ma'sada waa meeshii libaaxa badnayd oo kale oo bal taas buu yidhi deetu yidha haddii ay dee kelimadu ay ziyaado lahaydna hulasi baa laga bineeya waa zaa'id اktuzira ka mafcaatin alafca waa dee rubaaci oo kale hamsadiisi baa la tuuray si wasanka loogaba bineeyo mafcat baa lagaba cabiray markaasaa wuxuu yidhaha wamufcilat waafcalat canhum wafii dalika اxtumila oo mufcilat iyo afcalat marka afcalat waa halkii mufcilaba kaba imanaysay iyadoo acshabat اlardu fahiya mucshibat abqalat fahiya mubqilat taasoo kalena waa wax lasoo naqliyo carab lagaba soo naqliyey oo waa labadan luqe uu sheekhu halkan raximah اllahu tacaala inoogu ishaarayo weeyaanoo macnaha mufcilat adabat اlardu fahiya mudibat waa lasoo naqliyey lakiin wixii badnaa maaha waxa badani waa mudabat mafcaal masbacatu ma'sadatun taas oo kale kolley bayd baa kasii dambeeya uu ka dhigaya shardigu marka maadadan la binaynayo inuu yahay inuu waxaan laga binaynaya uu hulaasi yahay bal taasi kol kol dee wax siyaadahana waa la arkaayo waa sii sheegaan bal haddaba ina biardin mudabatin dhul markaa dibaab badan weeye marka mudabatin maxaa odhana waa kasiiratu dabi un oo dhul dibaab badan oo dibaabtu ay ku badan tahay ayaanu degennahay famaa ta'muruna maxaadna amraysaa aw famaa tuftiina maxaad noo fatwoonaysaa oo annaga aada noogu fatwoonaysaa macnaha maxaa ma cunaynaa ma iska daynaynaa aad bay uguba badan tahay de waanay cuni jireen oo markaa hore cid ma weydiinayn qabla alislaam oo de waa caadadoodii laakiin imankuu xukumkii shareecada doonaya qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ninkana dee kolley caraabiga ahaana laynooma soo noqnin magaciisa walow xaafid uu yidhaaho waxa weeyaan dee adigu nin bu xadiid kaloo yimi uu nin ku yar fasiraa inuu u dhow yahay qaala abu saciid markaa rasuulka ilaahi baa wuxu uhi dukira lii waxaa lay sheegay ana ummatan ummad min bani israa'iila dee tan waxyigaa ugu yimee dee xaggan way jiraan iyo nasri bay leeyihin iyo nasri ma laha iyo taa iyada markaa waxyiguma iman laakiin inay taasi dhaceen dee qur-aankana waata in barhkood qirado iyo loo bedelo ay nooguma sugan tahay ummadda reer bani israa'iil kaba mida musikhat in la masakhay dee waxaa weeyaan markaa mana garanayo bilay taba tahay weeye falam ya'mur rasuulka ilaahay muu amrin inuu cuno walam yanha umana diidin laakiin tani markii horey ahayd waa kaa inoo damaynay kulu uu yihi markii la yidhi waxaaraan baa may buu yihi oo markaa waa xaaladii hore eenu ogaanin aanu ka warhayn in dee wixii maski ku yimaada inaanu nasli yeelanayn xadiidkaa ah haddii ilaahay ummad masakho nasli uma yeelo ama nasli ma yeeshaana kitaabku insha allahu tacaala inooguma imanaya kitaabku ku sugaya laakiin waa meelo dambe weeyaanoo weli ma soo dhowaa qaala abu saciidin ba wuxuu yihi falama kana bacda dalika intaa dabadeed markaa te waa zamankaa rasuulka ilahi saa yihi dabadii waa cumar khilaafadiisii ayuu qaala cumar uu yihi in allaha ilaahay caza wajal la yanfacu bihi wuxuu ku anfacaya gayra waaxidin mid wax macnaa kaiira min annaas dheh mid wax ka badan oo cibaarada marka kayr waaxid la yidhah macnaa waa akar min waaxida waa in badan oo dadka kamida ilaahay ku anfacaayo ay cunto uba uba tahay wainahu ladacaamu camati hadihi ricaaya dadkan iyagu xoolaha raaca intooda badan caamadi waa intooda badan cuntadoodaba weeyo dee intooda badani way cunaan ba kolley markii hore xadiidkii jaabir waa kan abu saciidna dee lamid buu noqday hadalka cumar waxa weeyaan de waana isku waqtiyay kaba waramayaane fainahu dacaamu caamati ricaayo haadihi kumay sugnayn dee haadihina kolley inta badan wixii dee ama waxa weeyaan muanaskii dee mufradada ahaa ismu ishaaradeed weeye ama wixii aan caaqil ahayn ee jamcaba ahaa ismu ishaaradiisii arricaana kolle waa dad caaqiloo dee daahirka wuxuu halahawlay meesha halkan inay timaadee laakiin waa laftigan dee nuskooyinka inooguma sugan kolle sharaaxdana xasba dilaaci maana raga cid meesha qabateen walow kaana cindii agtayda hadduu ku sugan yahayna la dacimtu waa hilibkan babiguu sheegaya marka muxuu yihi inama intana baa riwaayadii jaabir aan noola socon hore inamaa caafahu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay muxarimina uu karhay uu nacay uno uu karhay oo dee naftiisii baa ku dhici weyday waxaan aanu weligii arag aan weligii cunin inuu cuno un isagoon xarim ahayn xadaثnii mحamed بن xatimina qala xadaثna bahz in asad weeye qaala xadaثna abu caqiilin الdawraqiy kolley dadka waan soo wada aragnoo nin cusubi ma jiro dee horena abucaqiil ka weynu kusoo maray waana nin siqa ah weeye laakiin magaciisa bashiir ibnu cuqba ayaa la yidhaha dee halkan kunyad iyo nisbadiisii baa inoo taala atbaacu taabiciinti weeyaan najasani awilaz basri bashiir ibnu cuqba waana nin siqae qaala xadaثana abu nadrata can abi saciidi ana acraabiya nin reemiya ayaa ataa yimi rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi inii anigu fii gaa'idin meel ayaan ku suganay dooxa ah ama meel godanba oo madabatin dibaad badan madaba waa ta aan soo haynay gaa'idna waa almakaan اlmudma'inu min alardi meesha godan ee dhulka kaba mida la yidhaahaa dee waxaan insaanka ka soo baxana magacan waa magac dee mujaawaro ugaba yimo qaaliban dee marka aan kanifiye waxyaalo jirin ruux meel uu ku yar qarsoomi karo on sida meelaha godaniya baa lala tagaa markaa wixii insaan ka soo baxayaa meesha magaceedii laba yidhi markii dambena isagii baabay dee xaqiiqa curfiya uba noqoto isagii unbaaba uu noqday ilaahay xataa ficilna kaba bineeyeen taqawada fulanin oo kale iyo ay ficilna ka soo saareen ama ka bineeyeen qaa'idkii waxa weeyaan waa almakan almudmain min alardi sida quudatu dimashqa oo kale waa meelaha wararkana kolkol soo gasho oo kale dimashqna hareerteedaba ahayd dee meel dee muruuj iyo dee masaaric iyo waxba ahayde quudatu waa jamcu qaa'idin uno dee waa dhul saasam fii qaa'idin madabatin markaa meel dee adigu saas gotaana ama dooxaba oo dee madaba ah oo dibaab badan baan deganahay wainahu caamatu dacaami ahli dee meelkaa waxyaalaha dibaabtaa kuba badan baaba cun ehelkayga cuntadooda inteeda badanba waa dibaab qaala wuxuu ihi abu saciid falam yujibu rasuulka ilaahay umuu jawaabin faqaalnaa waxaanu ihi caawid bal su-aasha ku celi haddina weydii baanu idhi facaawadahu su-aashii buu ku celiliyo falam yujibu uma jawaabin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh alaaan saddex goor uma naadaahu markii dambe ayaa uu dhawaaqay rasuul llahi salى اllahu alيه waslm waa ninkii acraabiga haliثatiyo faqaala wuxuu ihi ya acraabiyo ninkan acraabiga ahow in allaha ilaahay lacana wuxuu lacnaday aw qadiba u cadhooday calىa sibdin qabiilo iyo jiri min bani israa'iila kaba mida sabdi jamaceeduna waa asbaab oo halkan carabta qabaa'il iyada lagaba yidhaahba nimankaa reer bani israa'iilla ee asbaab laba odhanayayoo walow dee sibd waladulwalad sibdi laba yidhaaho laakiin waa qabiile ahaan iyo taasa asbaabdii reer bani israa'iil famasakahum ilaahay wuxuu u bedelay markuu lacnadu u cadhooday dawaaba daabooyin iyo waxaa dee yadibuuna fi lardi dhulka soconaya taas buu u bedelay oo u masakhay falaa adri ma garanayo lacala haadaa minan lacala haada ma garanayo anigu xaqiiqada oo lacala waxaaba laga yaabaa haadaa kani waa dabigu minhaa ay min adawaabi almansuuka inay kaba mid tahay falastu ma ihi aakila aakuluhaa mid cunayo anigu mid cunaya ma ihi walaa ana cana anigu naftaydu ee dadkana uma diidayo markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh arrintana waa uga joogay dee markii dambe taasi ay u caddaatayna xaggaa ciyaafada aan soo marnay ama imakaba inoogu sugnayde caafahu rasuulullahi sala allahu alayh wasalam buu markii dambe isagoo xalaalnimadii caddeeyey dee waxyiguna uguba yimi waxaa mamsuuqi inaanu nasli yeelanee kuwani ay sii horreeyeen oy jireenba qabla dalik qabla maska haulaai inay xayawaanadani jireen ayaa markii dambe dee wuxuu uga joogay waxa inuu cuni waayoon waa karaahadaasun iyo taqadurka esa kale waa xalaal kolley baabkiina waa xadiidkii inoogu dambeeyey umuurahan imaka inoo dambeeye xadiidka jaabir ibn cabdillaahi iyo xadiidkan abu saciid inooguma sugan iyo xaggan maskigiiyo rasuulka ilahi jaabirkaan igaba joogsadayna waa awal alxaal baan leenahay haani alxaal wuxuu rasuulka ilaahay inoo caddeeyey inaanu nasli yeelan wixii la masakhay baabu ibaaxati ljaraadi ayaxa banaanidiisii manaa ayaxu inuu isaguna wax la cuni kara iyo xalaal yahay taas buu yahay walaa booyisaynuugu dhici karnaba de idagu haddii ayax cunitaankii laakiin arrinta de karaha xukunkii sharcigaan ogaanaynaa ninkii markaa naftiisa oo nuuxan ka dudaysa un ama aan doonin uga tegay dhibaata ma jirte baabu ibaaxat ljaraadi waa ayaxu xalaalnimadkiisii ama banayntiisii buu baabkeedii yahay inuu banaan yahay la caddaynayo xdثna أbو كاmل الجحdري qال xdثna أbو cawاnة عن أbي يعفوr عن عبد اللh بن أbي أوفى qال أنه qاaل xadيiثka hore aynu snadkiisa usoo aragnay أbو cawاanahan meelahan iskusoo noqnoqdaana وضح بن عبداللh الyشhكuri weeye ma aha ninkan أbو cawاano laba yidhaahee muslim kaba dambeeye kitaabkiisana mustakrajka kule ama kutubta aan ku aragno abu cawaana soo saaray xadiidka ama wariye kaasi waa ninka dambeeye isaga bal muslimba kaba dambeeye ninka dee saxiixayn ama ususha inoogu wada suganay waa wadax ninkaa la yidhaaho weeye abu yacfurna halkan sheekhu raximah llahu tacaala uu qabtay isagoo hore ixaalaynaya oo wuxuu leeyahy abu yacfuurkan waxa weeye abu yacfuur اlأsqar magaciisa cabdiraxmaan ibn cubayd ibn mistas baa la yidhaah abu yacfuur اlakbarna waa jiraa magaciisa waaqid ama waqdaan baa la yidhaha barhkood baa mid laqab kaba dhiga waaqid ama waqdaan marka iyada horeynu usoo aragnay abu yacfuur اlasqar iyo abu yacfuur اlakbarba hore waynu usoo marnay laakiin waxaa halkan naguba cusub arka mar horena weyna kaba dhacdayba ninkan imika abu yacfuurka halkan sanadka inoogu sugan wuxuu ku fasiray sheekhu inuu yahay cabdالraحmaan ibn cubayd ibn mistas waa alasqar buu kuba fasiray kolleyna waxay culimadu leeyihiin may arrinkaasi sawaab ma aha waxa sawaabku yahay waa abu yacfuur اlakbar ninka waaqid la idhaaho ee ninkan ma aha xaafid bn xajar ba hadalkan wuu soo naqliya waxaan u sheegaa nawowi maanta raximah الlahu tacaala inay de ibnulcarabi iyo kuwo kale uga horeeyeen oo iyaga ku raacay markan uu isaga ku fasirayo abu yacfuur اlasqar maanta uu ninkan aan hayno kuba fasiraya cabdiraxmaan ibn cubayd talaabadiya buu kaba soo naqliya halkan yihi waa abu yacfuur اakbar tirmidi baa isaguna xadiidka markuu soo saaray taa caddeeye inuu abu yacfuur اakbar yahay waxaa kaloo iyadana dee taas baa xoogeyneysana ibn abi xaatim markuu tarjamadan sandhiganayay wuxuu sheegaa abu yacfuur اasqar cabdillahi bn abi fa inaan wax ka maqlin waa arrin kale waa daliil kale waayo cabdillahi bn abi fa xadiidka warinaya abu yacfuur asqarna wax kamuu maqlin isaga ninkan wax ka maqlay waa alakbar bal marka waxaan leenahay sharaxatan dee dadka horeeyeyna way yidhaaheene laakiin sida sawaabka ahi waxa weeye abu yacfuurkan aan hayna waa waaqid ama waqdaan ninkaa la odhanayey ninkaasaana cabdillahi bn abi awfa wax ka warinaya qaala wuxuu uhi saxaabiga cabdullahi bn abi awfa oo dee dadkii shajaro waa baycatu ridwan waa ka qeyb galay abiha abu awfana khaalid waa صaxaabi isaguna rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh zakadiya u keedo allahuma salli calى ali abi awfa uu lahaaba aadna waa u dambeeyey oo dee waxa weeyaan markaa dadkii adigu aad buu u dambeeyey صaxaabigan oo aad buu cumri dheeraadeen wuxuu uhi kazawnaa waan duulay maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa ina abi awfaal oo la yidhaah waaba kuufa ciddii ugu dambeysay صaxaabadii sabca gazawaatin toddoba duulimaad ayaan rasuulka ilaahay raacay naakulu xaal aan cunayno aljaraada ayaxa oo macnaa rasuulka ilaahay iyagoo raacay baa wuxuu leeyahay oonu rasuulka ilaahay la socono uu arkaya rasuulka ilaahay isagii baabay laba socdaan ayaanu ayaxa cunaynay وxadaثnah abubakr بn abi shaybata وisxaaq بn ibrahim wbn abi cmara جamيعا can ibni cuyeynata intuba ibn cuyeyne xadiidka ka wariyeen can abi yacfuuri bhada اsnaadi isnaadkaas weeye isnaadkaasna abu yacfuur can cabdillahi bn abi afowen qaala abu bakri fii riwaayati abubakr riwaayadiisa wuxuu ku yihi sabca ghazawaati waqaala isxaaqu isxaaq wuxuu yihi sit sita ghazawaati waqaala ibn abi cumara wuxuu yihi sita aw sabca macnaa sita hazawaatin aw sabca ghazawaat manaa waxa weeye shaki baa soo yargale xagga tiradii xadiidkana waa iyagu qolooyinkani waa kuwan wariyey oo ibnu cuyeynana abu yacfuur buu kaba wariyey bal shucbana haddii a la yidhaah waa warin doonaa abu yacfuur buu kaba warin doonaa markii horena abu cawaan oo kolley waa qolooyinka qolooyinka xadiidka abu yacfuur alakbar kaba wariyey saddexa sheekhee muslim abubakr ibn abi shayba isaga riwaayadiisa waxaa ku sugnaya sabca khazawaatin oo uu jasmiyey isxaaqna riwaayadiisa waxaa kuma sugnaa sita khazawaatin isaguna waa jasmin ibn abi cumarna waxaa kuma sugnaa sita oo sabca oo shaki ah oo markaa waxaad moodaa walow shucbana shakigani riwaayadiisa uu kuba sugan yahay meesii shakigii kol dee xaaladii shakiguu raawigi ama dee sheekuna ay kaba soo naqlinayeen uu kuba soo naqlinayay awqaadda qaarkeedna waxba la raajax noqonaysa waa toddobadii kolla markii shakigu kuba yim buu intii uu hubay oo lixda ahayd ayuu soo dhiganaye laakiin de waa istilaafkaa yar waana shaki uun waana dee ghazawaadkaa tacaduday ayuu rasuulka ilaahay raacay ayaxana ay cunayeen sida uu saxaabigan inoo sheegay waxadaثana maxamed bn musanى qaala xadaثana bn abi caliyin xa وxadaثna بن بشhاaر qال عan محaمد بن جaعفر kilaaهma عan شhuعبةa maعnaa waa xadiidkii hore uun شhuعbana maanta abu yacفuur kaba warinaya inta shucbe ka horeysana waa wada محamed محamed بن المثنى wuxuu ka warinaya محamed بن ibrahim بن abi cadي محamed بن بشhاar o dee siman yihin محamed بن مثنى sanadna ay wada dhinteena wuxuu kaba warinayaa mحamed iبnu jacfar labada mحamed ina ibrahim iyo ina jacfar gundar ayaa shucbe xadiidkii kaba warinaya afartan baa afar mحamedo ee lababa markaa ay isku dabaqo tahay can abi yacfuri bhada isnaadi waqaala wuxuu hi isagu riwaayada shucba riwaayadiisa sabca gazawaatin oo tan buu jasmiyo toddoba gaswo xadiidku ta iyada inoogu suganne waxa weeyaan jaraadku ama ayuxu inuu xalaal yahay muslimiintuna kolley taas way kuba ijmaacsan yihiin inuu xalaal yahay taas weeye waxaana laakiin intooda badanee jamaahiirtoodu sida shaafici iyo abu xaniifa iyo axmed iyo iyagu ay leeyihiin waa xalaal ama isagu ha dhinto oo ha ku dhinto sabab matalan sababtii iyadoo madaxiisii la gooyey ama acdaadiisii kale wax ka mida la gooyey taas oo kale ha ku dhinto ruuxu muslimi kii soo qabsaday haba noqoto ama ku majuusi oo dakaadkiisu aanu dee xalaal noqonayn wuxuu isagu gowraca ama isagoo dhintay un hala arko ha iska dhinto maata xadfa anfi waxa weeyaan si uu ku dhintaba waa xalaal oo tadkiya uma baahna tadkiyadiisna malaade ama madaxo laga goya ama waxun bay noqon lahayd kolleyna waxaa taas xoogay qowlkoodan ah xadiid kolley idugu aimada qaarkoodna ay rafciyeen kolley waqfigiisana ay raajax yeelaan laakiin xukmu rafci leh xadiid ibnu cumar ah uxilat lana meytatani wadamaanya xadiidkeedii oo laba meyto iyo laba dhiig baa xalaalna looga yeelay labadii meyto waa kalluunka iyo ayaxa labada dhiigna waa beerka iyo beeryarto asalkooda hore ee uu yahay ama dexa dee uu bee markaa dhiiggaas dee iskaba fadhiyo yahay bal haddaba in kolle xadiidka waxaabay raajax yeelaan bayhaqi iyo inuu mawquuf yahay laakiin xukmu rafci buu leeyahay ayaaba la yidhaha dee waanay saxiixi albaniye bal xadiidkaasi markaa muxuu tilmaamayaa baktigiisuna adigu inaanu waxba tadkiya u baahnayn si kalluunkii marka si kastoo ama waxa weeyaan ruuxan dee qaadanayo doonaya inuu cuno sabab uu leeyaha kuba dhinto ama ha iskaba dhintee iyada marka caynkaasa waa xalaal way jiraan imaam malik oo kale walow dee xalaalnimadiisa uu kuba tegayo ama madhabka khilaafna xagga madhabka dhexdiisa waa jira axmed fi riwaaya oo le dee hadduu sabab u dhinto ama iyadoo wax kamida la gooye oo kale ama dab lagu tuuray ama biyo saakul looguba tuuray ama la dubay adigu si uun uu kuba dhinto wax sabab ah oo ciddan dee doonaysa inay cunto xaggooda kaba timi xalaal weeyeen haddii laakiin iskaba baktiyo un oo isagoo meyda halkaas laguba arko xalaal ma noqonaye laakiin bal dee daliil ahaan waxa u raajaxa saa jamaahiir alculamaa ay yidhaaheen waana sida lafdiga xadiidkeena imaka soo aragnay iyada inooguba sugan baab ibaaxati اlarnabi bakaylaha xalaalnimadkiisa ama inuu banaan yahay ayuu baabkiisii yahay kolley bakaylana waan garanayna wuxuu yahay xadaثna mحamed بن msنى qala xadaثna mحamed بن jacfari qala xadaثna شhucbaة can hisham bn زaydi can anas bn maliki kole hisham bn zayd oo sqaaru taabiciina hore inuu soo maray zaydna waa in anas ibn malik oo awowgiibu wax ka warinaya aabihii waxaa dhalay anas baa dhalay qaala wuxuu yihi anas ibnu malik mararnaa waanu marnay meel de way socdeenba malaamakay kusoo socdeen fastanfajnaa waxaan kicinay oo halkii uu ku jiray aan ka saarno oon ka kicino dee da markuu dadkii arkay kusoo dhawaaday buu cararay arnaban bakayla bimari dahraani meesha marlu dahraan la yidhaaho bal waxay yidhahdeen arnabku mudakar iyo muanasba labadaba waa ku dhacaa arnabkii waa laba yidhaahaa ee waxa weeyaan oo barhkood baa markaa waxay soo ama luq ahaan soo naqliyeen ka mudakarka luqada carabeed alkhuzaz in la yidhaaho kale khuzaz kha iyo laba za-ood oo kale intadhadigna cikrisha taas laba yidhaaho oo kale kiisa aada usii yar khirniq bay yidhaahaan khirniq bay yidhahaan bal markaa arnabkii wuxuu noqonayaa labadaba wax ka wada dhaca waxaanu kicinay oo manaa asarnaahu oo meeshii dee markaanu ka saarnay cararay bimari dahraan meesha maru dahraan waa meel adigu xagga madiine kaba xigta maka laakiin aan maka kaba dheerayn barkood baa yidhaha ilaa dhowr mayl bay uba jirtaa laakiin sida dee abu cubeyd saaxibu mucjamhi mastacjam yidhaha ilaa lix iyo toban mayliya bay u jirtaa bu yidhaha waana qowlkiisaana raajaxeen fasacaw calayhi fasacaw way sacyiyeen way ordeen oo calayhi waa dee cala alarnabin si ay u qabtaan oo dadkii baa doonay inay soo qabsadaan oo waa la eryaday iyadoon waxba lagu dhufanayn falaqabuu markaasay daaleen dee dadkii isagii way gaari waayeenoo markaa dadkii ayaa daalay qaala wuxuu yihi anas laqabuuna iyadoo dee qeynta la fadxinayo luqada fasexa sheekhu bimacnaa acya weeye lagibuuna isaga wuxuu leeya waa luqa daciifa walow ma kutubta luqada qaarkood si waxay luqo kale uunto iyadna jirta uunoo aan lagu tilmaamayn dacfi ay usoo dhigtaan been falaqabu qaala wuxuu uhi anas dee nin markaas adigu gulaam xasan waran oo ahama muraahibba fasacaytu waan orday oo isagii baan de waxa weeya daraytu khalfahu xataa adragtuha iminka halkan eego laftii baa la taaniisiyey waata aliga labadaba kuwada dhacaya ilaa aan gaadhay uu soo qabtay wixii ayuu gaadhay markuu ka hadhi waayu bakayli soo qabtay faataytu waan la imi oo biha arnabadii weeye ama arnabkii abadalxata abadalxa waa zawju umihi weeye isagaana dee markaa gacanta walow rasuulka ilaahi uga shaqaynayay laakiin de waa ninkii kaba mas-uulka ayo hooyadii qabay abadalxa zayd ibnu sahl fadabaxaha uu gowracay abadalxa kale dhagax dee markaa aflahaa buu ku gowracay marwa fabacaha uu diray biwarikiha misigteedii iyo wafakidayha labadeedii bawdyo ilaa rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu uba diray faataytu biha rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baanu laba imi waa macnaa intii qadcadii iyo intii hiribka ahayd ee awaragii iyo labadii fakid ayuu isagoo sida ayuu u keenayba rasuulka ilaahay waanu soo dubeenba faqabilahu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh u aqbalay waxadaanii zuhayr bnu xarbin qaale xadaanaa yaxya bnu saciidin waxadaanii yaxya bnu xabiibin qaale xadaanaa khaalidin yani bn alxaarisi kilaahuma can shucbata bihada lisnaad macnaa yaxya markaa khaalid ibn alxaaris iyo yaxya bnu saciid alqataan labadooduba xadiidka shucbay ka wariyeen isnaadka imaka inuu kaba soo baxnayo waa can hishaam bni zayd can anas ibni malik baanay kaga wariyeen وفي xadيiث yaحyى waxaa ku sugnaa بwarikiha aw fakidayha shaki baa meeshii ku jiray warigeedii buu u diray misigteedii ama labadeedii bawdyo bal baabkuna kolley waa xadiidkanu sida xadiidkii hor baabkii kan ka horeeyeyba xadiid keliya inoogu ahaa iyo duruqdiisii marka waxaa kana inooguba sugan unoo xadiidkan inoo faa'iideynaya in dee bal bakayluhu hilibkiisa uu xalaal yahay waa shay xalaal ah culimadana marka la eego kafa barhkood bay kaba soo naqliyeen waxa wey halkan cabdالlahi بn cmr بn اlcaas baaba i taala kale waxaad moodaa fatxi inay kaba yerdunay taasoo kaleo saxaabada ibn cumar uu kaba dhigo in taabiciinta cikrima marka la eego fuqahadii dee mujtahidiinta ayd moxamed ibn abi layla oo ah si waxay karheen waa karaha unba in barhkoodna ay dee riwaayaad usoo yar naqliyaan bal xadiid waaba kawa timi kii rasuulka ilaahi ukeenay waa xadiid kaloon kan ahayn inuu yihi waxaan arkay iyadoo dhiig lahoo kolkol bay idhahaan xayawaanada qaarkood ayaa barhkood xaydba yeesho bay ka cabiraan ama dhiig yeesho markaasu yihi waxaan ku arkay iyadoo dabkaaba leh bal waxa weeye oo saa daraaddeed bay u kareene laakiin wax nahyo iyada laysu diidayo oo sugnaaday maba jirto rasuulka ilaahayna waa kan aqbalay halkan inooguma sugna uu cunayo ma cunin inooguma sugna xadiidkana duruqdiisa barhkood ba si waxa weeyaan marka hore ay dee uu cunay way kuba timi haddana ka joogsi si wax heshaan markaa uu anas weydiiyey kaba joogsadayo faqabilahudan uu kuba gaabsadayna way time rasuulka ilaahi waa kaa cunay umuu diidin waa bal may waxaan leeyahay waa kaa aqbalay bal laftigan walow kaa kalena uu soo arooray sadee si wuxuu cunayba ay soo aroortee laakiin aqbalkiisan uu aqbalay waa shaygan inuu xalaaliyey iyagana uu kuba sugay bal markaa shay xalaala weeye jaradkuna waa xalaal weeye masalan inaga kolley malaa umaynaan baahan waxaasoo kale de isaga waatan walaa berihii hore makamooyina isbedelmay horta manaaqida qaarkood dee bakeelo la cuno malaa'igtooda kumay oqon in ruux ka ay ku dhacday waxyaala la yidhaahaa hala siiyo oo dawa ahaan loo cuno mooyaane oo dawa ahaan mooye laakiin wax kale si waxaanay cuni jirin malaa dee laakiin waxaan leedaha dee shaygaa xalaasha ah weeye taasi waa iska caada un bay ahayd iyo dee taa dhaqan baabu ibaaxati maa yustacaanu bihi cala اlاstiyaadi wاlcadow وkrahة الkdf wuxuu baabaysan yahay baabu ibaaxati ma kii banaanidii yustacaanu bihi loogu kaalmaysanayo calى اlاstiyaadi ugaadhsiga iyo wاlcaduwi cadowga oo macnaa aalaadkii ama wixii kolley haddaad saa ku ugaadhso wax kuu dilayey ama dee kuu qabanayay kuu joojinayaba ku xabaasayay wixii aad ugaadhsanaysay aalad ahaa isticaanadiisii istiyaadka loo kaalmaysanaya shay banaan weeye cadowgii wixii wax yeelayeyna haddii la adeegsado istikdaamkiisi xalaal weeye iyo wakaraahati اlkhadfi manaa finiinkii oo kale ee dee xasaad iyo wax lamida labadan farood inta dee la isu geeyo saa lagu tuurayey taas karaahadeeda ama nahiyintii la isuga nahiyo ee saydna waxba kaagama tarayso ugaar haddii aad taas dee balna kuguma ugaarsan kuma ugaarsanaysid cadowgaagiina waxma yeelayso waxa ka dhashaa waa shay mafsado ounsa inoo soo socota markaa bal nahiyintii iyadaa khadfiga la isuga diidaya ama wixii kale wax ku qaban kara ku ugaarsan karto cadowgii wax yeelaya iyada markaa adeegsigiisii la isuma diidayo ee waa shaygaa badnaan xdثna cbaydاللh بن معاad العنbry qال xdثna abي qال xdثna khmsn عن بn brayدta kolay laba ilmo braydan soo araragnay ama aan soo marmaraynay dee cabdاللah بn brayde wey qaala wuxu uhi ra'ىa cabdاللahi بن المغfli صxaabiga cabdاللahi بن مغfl ba wuxuu arkay rajula nin min aصxaabihi asxaabtiisii kaa mida sa inoo soo socota qaraabadiisu ahaa lafdi aan inoo sugnayn oo halkan iyada inooguma sugnayn oo ibni maaja kuma suganna qaraabada caddaynteeda kuma sugnaydoo adeer buu ahayoo walaalkii baaba dhalay oo yakhdifu wax finiinaya khadfi isticmaalaya ayuu arkay faqaala lahu wuxuu ku yihi laa takhlif war iskada fininkan ka joogso n hafiniinin faina rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi kaana wuxua yakrahu mid naca aw qaala wuxuu uhi yanhaa mid dadka u diida can ilkhadfi khadafka ayuu u diidi jirayba fainahu sababtana loogu diidaya waa maxay wax manfucu leeyahy ma jirto mafsado iyo dhibna waa leeyaho fainahu khadfigu laa yustaadu bihi sayd ugaadh wax kagama tarayo oo kuma ugaadhsanayso laguma ugaadhsado saydkii walaa yunka-u bihi lcadow cadowgiina wax laguma yeelayo annikaya waa dee almubaalagatu fi lada waa xeeldheeraan dhibtii iyo waxaan waxyeelkiisii lagu xeeldheeraado kollayna halkan yunka-u riwaayaadkii mashhuurkayd san baa kuba timi bacda riwaayaatna walaa yanki ama yunka bihi lcaduw markaasay noqon marka majhuul loo bineeyo nakaa yanki ee markaas majhuulkeedii un taas baa kuba timi hal xagga luqada waxaa aada u macruufa aada u mashhuura marka la sheegayo cadowga iyo waxaa yeelkiisa in nakaa oo mahmuusa la isticmaalo nakaa yankiisa annikaya oo kale oo nidhi almubaalagatu fi lada taas baa aad iyo aada u badnayd luqaduna mashhuur kuma ahayd laakiin luqawiyiintu way soo naqliyeen iyadoo nakaa nakaa macno kaley lahaydeen laakiin nakaa oo bimacnaa nakaa la mid ah iyadana luqada way soo naqliyeenoo bal dee taasun bay kuba xambaaran tahay riwaayadan ama dee si iyo imika kuba shuurowday riwaayaadka badankooda ay kuba yimaadeen marka muxuu yihi walaa yunka-u bihi lcadow cadowgiina wax laguma yeelayo oo cadowgii mid wax dhibayo oo wax yeelayo cadow wax kaaga taraya maaha walaakinahu khadfigu yaksilu sina waa mafsada un wax manfaca ma laha weeye mafsada un baa ku suganoo hadduu irigii ku dhaco irigii wuu jebiyaa wayafqahu lcayna ishiina waa ridaa marka mafsadadaasun baa kaba ratimaysa dhibtaasuu dadkii u leeyahy wax manfacana ma laha marka faraa ka qaada wey uma ra'aahu cabdالlahi بn المغfl baa arkay ninkii qariibkiisa baعa dalika intia uu xadiidkan u sheegay dabadeed ykdifu isagoo haddana ficilkii la imanaya wax fininaya faqaala lahu wuxuu ku yihi waa taqliida lahu iyo dee nink ruuxan xadiidkii intuu maqlay waxa weeyaan qaadan waayey ee raac waayey bu de waa inkaar iyo taqliid tarjamo noocaasa ayaabuuba dhigtaaba oo ciddii de bal maala ibn maje kbiruka waxaan kugu kuu sheegaya oon kuugu waramay wey on kuugu waramaya ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm kaana yakrahu rasuulka ilaahi inuu diidi jiray u naci jiray waxaan aw yanhaa can اlkhadfi uma araaka waxaan ku arkaa oo imaka dee iyadoon markaa hore kuu sheegoo la arko markaa hore jaahil baad kaba ahayd cilmigii waa tahay saa imika uu kusoo gaadho oo anigaa ku caddeeyey takdifu xaal aada finiinayso laa ukalimuka kulama hadlayo oo kelimatan kelimo kulama hadlayo kada wa kada intaa iyo intaa waa cadad mubhame laakiin waxaa inoo dambaysa abadan weligiiba kulama hadlayo bal markaa siga wax ula hadli waaye iyo hajarga caynkanana marka dambe ayaan yar eegi doona anugu kulamama hadlayo kol haddi ad xadiidkii aan kuu sheegeen maqashay qaadan weydood ku camal fali weyday ood markaa anugu dibba kulama hadlayo taas buu ku yihi xdثnي أbو dاd سلyمان بن معبd qال xdثna cثمان بن عمر qال أخبرna kms بhdا الاسناaد نحوه waa xadiidkii dee mid laba mid ah kahmasiya intii ka dambeysayna waaba intaa markii hore sanadka inooguma sugnayna bureyda ka dambeeyey صxaabiga bal haddaba waa xadiidkii hore lamid waa kii horuna dee sanadkuba in yar isbedelay abu dawud sulayman ibnu macbadna horeynu usoo maray kolle abu dawud dayaalisi iyo sulayman ibnu dawud la yidhaha laakiin ka dambeeya muslim dee sheekhadiisa u sheekh yahay iyadna kitaabka hore waa ti aan uguba soo maray وxdثna محamed بن المثنى qال xdثna محamed بن جaعفr وcabdالرحمن بن مهدي qاala waxay dhaheen محamed iyo cabdالرحمن xadaثna شhucbaة can qataadata can cqbata bni suhbana can cabdالlahi bni mغafarin waa xadiidkii un ee laakiin dariiq kalau yeeshay ibnu bureyde iyo kamas iyo qolooyinkii hore kumaba sugna waxaana qataada xadiidka ka warinaya maantoo taabici nin kaloo taabici o cuqbat bnu suhbaan laba yidhaaha ayuu kaba warinaya waa nin hiqa taabiciya dabaqadii qataade un ka horeysay ama taabiciintii dhaxa ah weeye bukhaari iyo muslimna waxbay ka wada wariyeen laakiin labada kitaabba xadiidkan buu ku leeyahay bukhaari iyo muslim ba xadiidkan unbu kuba leeyahay qaala wuxuu yihi marka cabdاllahi bn mugafal nahaa rasuulullahi markii horena almugafal bay ahayd oo waxa weeyaan dee kolley waa sii badnaydna mugafal inaan ismigu calam weeye marka inaan alla geline laakiin asmaada calamkii markay asalkoodii hore wasfi iyo waxyaala ay ahaayeen milicsi taa hore la milicsanayo kolkol ashu way raacdo alcabaas ba waatan dee waxa weeyaan al alxaarif oo dee iyadaba inagu soo noqnoqdo iyo bal waxyaalaha lamidka tana almuqafal taa horena taasun bay laba mid tahay waayo de asalkiisa ismiga ism mafcuul ahaaba qaala wuxu uhi nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi unaya can اlkhadfi qaala bnu jacfarin fii xadiiثi markaa gundar isagu xadiidkiisa wuxuu ku yihi waqaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay iyada dee xadiidkay la socotaay inahu laa yankau lcaduwa cadowga wax ma yeelayo ma dhibayo cadow cadow wax kaagama tarayo walaa yaqtulu sayda ugaadhiina ma dilayo walaakinahu laakiin khadfigii yagsiru uu jebinaya asina wayafqau lcayna ilna uu ridaya mafsadadaasiya un buu leeyahay waxna ma tarayo saa daraaddeed faraha ka dheeraada wey waqaala ibnu mahdiyin isagu ina mahdi wuxuu yihi inahu halkii uu kaba yihi inahaa laa tankau lcaduwa waa xaaladan iyo ramyada caynkani laa tankau lcaduwa walam yadkur ma sheegin ibnu mahdi riwaayadiisa tafqau lcayna isha intaa tafqau lcayna ma sheegin intaasuu ku kaaftay yaksir suna unbuu kuba kaaftoomay وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna ismاعيل بن culayaة عan أyuba عan سacيid بni jubayri أna qariiba ruux u dhowaa لcabdاللahi بni mغflin adeerna u haasaa nidhi riwaayada iبn maaja ayaa khadfa khadfi buu la yimi ama waxbuu finana qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya سacيid بن jubayr fanahaahu uu diiday oo uu ka nahiyey khadfigii وaqaala waxaanu yihi ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم waa sababtii diidmadu u cadaynaya iyo daliilkeedii نهى عن الkخdف وqاaل إنaha waa xaaladan iyo ramyada caynkani laa taصidu saydan ugaad ma ugaadhsanayso walaa tankaw caduwa cadowna wax ma yeelayso walaakinaha tagsir sina وtfqه الcayna qaala سacيid ba wuxuu yihi facaada ninkii baa laabmay oo khadfigii unbuu ku laabmay xadiidkii uu sheegay iyo nahyigiina kuma camal falin isagoo weliba gara dee taa nahdigii iyo wixii la gaadhsiiyo macrifadii ay jirto iyo cilmigii jahli aanu ka hayn maanta faqaala wuxu uhi xadiثuka waxaan kuugu waramayaa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm aan kuugu warramay weeye oon kuu sheegay naha canhu inuu dadka u diiday uma taklifu haddana waad ku laabmaysaa waa arrin la yaab leh saa daraaddeed laa ukalimuka abadan weligiiba kulama hadlayo dib kulama hadlayo u ka hijrooday وxadaثna بn abi cmar qaala xadaثana الثaqafiyu cabdالwahaab can ayuba bhada اisnaadi naxw xadiiku waa inoo dhamaadeen wuxuu xadiidka iyada inooguba sugan nahyintaa dee sa imaka in khadfigii layskaba nahiyayo sababtuna maslaxo ku sugani ma jirto mafsado mutawaqaca oo inay kaba timaado la filanayaana way jirtaayo waa khadfigii iyo wax alla wixii la midka ahaa bal haddii xataa aale iyo wixii ay ciyaalku adeegsanayeen ishmirlaye waxay adeegsanayeenna waa isla wada mid un oo wax alla wixii isaga la midka ahae mafsado laga filanayo inay kaba timaado wax manfaca iyo waxtarna aan lahayn nahyigani uu shamlinaya maa xaalada sababtoo eeg tacliil baa laba socda mafsaduu leeyahay wax manfacana male marka wax kasta oo madaro un leh ama madaro mutawaqaca dee laga filanayo inay kaba timaado wax manfacana aan lahayn waa la isu diidaya xadiidkuna waa sida inooguba sugan waxaa kaloo inooguba sugan marka haddii waxaani maslaxa ay kuba sugan tahay oo dee san ama cadowgiibu wax ka taraya saydkiibuu ruuxa kuma anfacaya taa looma diidayo waa adeegsan karaa dee ciddii uu darar iyo waxyaalahaasun waa loo diidayn dee cid kuba dhibe laakiin adeegsigiisii looma diidayo xaggan kale rasuulka ila mee saxaabigu yihi laa ukalimuka abadana wuxuu leeyahay waxaa inooguba sugan dadka ahl albidac iyo ahl alfusuuq iyo kuwaa sunnaha diidaya rasuulka ilaahay sida ninkan oo kale iyagoo weliba aan jahli ka hayna garasha ay jirto hijradii lagaba hijroonayay bal arrinta laa ukalimuka abadanna in daa'imba loogaba hijroonayo hijradoodu bannaantii hajrigooda iyo goyntooda la gooyo iyada taasi xadiidka way nooguba sugantahay ee axaadiid inoo dambayso oo ah ide adab bay nooguba iman doontaa haddii ala yidhaaho oo ah in saddex cisho wax ka badan inaan ruuxii muslimkaa laga hijroon hadalkiisii la dayn aan la goyn taasi waxay ku xambaaran tahay marka waxyaalaha iyaga kaba dhexeeya naftooda xuduudoodi iyo macaayishta adduunya waxaa waxay isku qabteen ama ruuxa uga hijroonaya ay tahay marka arrintu ay diin tahay san oo kale iyada xad ma laha e hadduu ruuxu wixii kasoo noqdo waa sax laakiin hadduu kaba soo noqon waayo xad ma laha dee daa'imna way noqon kartaa balhajrigii markaa dadka caynkaase lagaba hijroonayay bab اأmr بإحsان الdبح والqتل وتحdيd الشhفر والله سبحaنه وتaعالى عlم سبحaaنك اللهمa وبحaمdك أشhهad أن لا إله إلا أنت أsتغفirka وأتوب إليك